alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wa asxaabih wman tabicahum biixsaani ila yowmi ddiini wasalama tasliima kasiira ama bacd muxaadarada cinwaankeeda sidaa walaalkeen inoo sheegay waa xuquuqu zawjati calaa zawjiha waa xuquuqda ay ku leedahay qofka dumarka ahi ninkeeda ay ku leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xayaatada iyo noloshan waxa uu ka ahaysiiyey labiyo dhadig inay isku noolaadaan oo reerku ka unkamo oo ka aasaasmo mid kastoo ka midana wuxuu ka yeelay midka kale u iilanaya oo ku xasilaya oo weheshanaya ayuu alle subxaanahu wa tacaala ka yeelay ilaahay qur-aankiisa kariimkaa wuxuu ku yidhi ومن آياaته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياaت لqوم يتفkرون ilaahay calaamaadka lagu aqoonsadee waaweyne waxdaaniyadiisa lagu garto waxa ka mid a ilaahay keligii inuu yahay oo cibaadada mutaystay calaamaadka lagu garanayo waxaa ka mid ah inuu idiin abuuray nafihiinna ka abuuray lamaanayaal si aa ugu xasishaan dhexdiinnana wuxuu ka yeelay isjacayl iyo isu naxariisad ibnu kathiir markuu aayaddan fasiraayey raximahullah waxa uu yidhi ay khalaqa lakum min jinsikum inaahan yakun lakum aswaajan litaskunuu ilayha ilaahay wuxuu idin abuuray subxaanahu wa tacaala oo noociina ka abuuray idinka idinka abuuray dhadig sida idinku noqdaan lamaanayaal oo a ugu xasishaan markaasuu keenay aayadda kale la macnaa huwa aladii khalaqa lakum min anfusi min nafsin waaxida wاladii khalaqakum min nafsi waaxidaة wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha ilaahay subxaanaه wa tacaala waa ka idin abuuray oo naftiina ka abuuray waa ka idinka abuuray naf keli ah waa aadam calayhi الsalaatu wasalaam naftaa xaggeedana wuxuu ka abuuray lamaanaheedii si uu ugu xasilo macnaha arrinkaa waxaa looga jeedaa xawaa waa umuna xawaa khalaqaha اllahu min aadam min dilacihi alaqsar alaysar ilaahay wuxuu ka abuuray subxaanahu wa tacaala feedhe nebi aadana bidixaysee sarrayse weli walow annahu tacaala jacala bani aadama kulahum dukuuran wajacala inaahahum min jinsin aakhara ima min jan aw xayawaan lamaa xasala hada alitilaafu baynahum wa bayna alaswaaj waxa uhi ibnu kathiir raximahu llahu tacaala hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ibni aadanka dhammaantii ka yeeli lahaa lab waxa weeye dhadigana ka yeeli lahaa jinsi kale ama nooc kale ka yeeli lahaa jin laga yeeli lahaa ama xayawaan kale laga yeeli lahaa itilaafkiiyo isumaatu kuma xasileen oo la yskuma xasileen waa la kala yaaci lahaa waa la kala firdhan lahaa markaa sukuunkaasi ma xasileen markaa calaamaadka ilaahay lagu aqoonsado waxaa ka mida subxaanahu wa tacaala inuu nafaheenna inooga abuuray lamaanayaal sayna ugu xasilo oo naxariis iyo jacaylna dhexdeenna u yimaado markaa walaalaya baaraka allah fiikum xuquuqda zawjeynku ay isku leeyihiin oo mid waliba ka kale ku leeyahay waa badan tahay mid waliba ka kale xaq buu ku leeyahay laakiin muxaadarada caawa waxay ku saabsan tahay xuquuqu zawjati xaqa ay zawjadu leedahay ama xaqu zawja calaa zawjiha xaqa ay zawjadu leedahay ninkeeda ku leedahay ayay ku saabsan tahay in la fahmo oo la gartana waa muhiim waxaana dhici kartaa inaan idin xasuusiya iska wada garanaysaan waaba dhici kartaba xuquuqdaasi way badan tahay xuquuqda waxaa uga horeeya almaharu meherka gabadhu meherka markaa ninkuu guursado meherka uu ku mehersado iyada xaqu leh cid kale ma laha waa xaqeedii wey ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa aatu nisaaa saduuqaatihinna nixla siiya dumarka meheradooda saduuqaatihinna meherkii baa loo jeeda nixilatan xaalay siisma tahay siiya sheekha la ydhaha abu cabdullahi alqurdubi wuxuu yidhi markuu fasiraya aayaddan waalkhitaabu fi hadihi alaaya lilaswaaj qaalahu ibnu cabaas waqataada waibnu zayd waibnu jurayj amarahum allahu tacaala bian yatabaracuu biicdaa'i almuhuuri nixlatan minhum liaswaajihim aayadda waxaa lagula khidaabayaa ragga ayaa lagula hadlayaa ilaahay wuxuu amrayaa inay dumarka meheradooda siiyaan ay ku mehersadeen inay siiyaan cabdillaahi ibnu cabaas iyo taabiciinta qaarkood buu ka soo raray wa qiila alkhitaabu lilawliyaa waxaa la yidhi khitaabkani wuxuu ku dhacayaa awliyadii ka mas-uulka ahayd dumarka bixinaysay abuu saalix waxa uu yidhi markaa wa kaana alwaliyu ya'khudu mahra almar'ati walaa yucdiiha shay-an wuxuu ahaa weligu gabadha mas-uulka ka ahi mid meherkeeda qaata waa gaaladii oo waxba siinin iyada arrinkaasaa alla ka reebay subxaanahu wa tacaala culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa lala hadlayaa kuwa mutashaaqiruunta la yidhaahdo shiqaarka nikaaxu shiqaar nikaaxu shiqaar waxa weeyaan gabadha meherkeedii gabadh kale in lagu beddesho oo ninkii uu yidhaahdo adna ii guri taad weliga u tagana aan ku guriya taan weliga u ahay yadaan wa wax meheraba loo yeelayn xilligii jaahiliga iyo gaalnimadana arrinkaasi muntashir buu ahaa oo arrin faafay buu ahaa marka gabadhu meherka iyadaa leh waa in markaa meherkeeda uu siiyo ninku innagu dad fara badan oo inaga midi de waxay u yaqaaneen meherkan gabadha in la siiyo marka la furayo ama odaygoo markuu dhinta reerka la dhexlayo oo islaantu waxun banaysa marka xoolihii la dhexlaayo meher baan ku lahaa odaygii ama markiiba la kala tegayo unbaa la odhanayaa meherkii ha la siiyo laakiin meherka in la siiyo marka horeba waa waxay xaq u leedahay waa xaqeedii weynaa ee lagu bannaystayba marka meherka in la siiyo waa xaqay gabadhu leedahay wey waayo ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala wa aatu nisaaa saduuqaatihinna nixla siiya dumarada meheradooda xaaluu yahay mid la siiyey xaqa labaad aynu sheegaynaa waxa weeyaan in gabadhii qofkii dumar ahayd ninkeedu si wacan ula dhaqmo xusnu lcishra dhaqan wanaag inuu kula dhaqmo ilaahay wuxu uhi fii kitaabihi alkariim wacaashiruuhunna bilmacruuf kula dhaqma si wanaagsan oo macruuf wanaagsan walahunna midlu aladii calayhinna bilmacruuf waxaa u sugnaaday dumarka kii iyaga laga doonayo ragga ugu sugnaaday oo kale iyaguna leeyihiin oo ah inay ninku gabadhii si wacan inay loo dhaqanto weeyaan isaguna waa inuu gabadhii si wanaagsan ula dhaqmo dhaqan wanaagsan waa inuu kula dhaqmo nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlii wa ana khayrukum liahlii waana xadiis saxiixa sheekh albaani waa saxiixiyey ka idinku khayrka badan lihi waa ka ehelkiisa ugu khayrka badan le ehelkiisa u wanaagsan ee si wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan kula dhaqma aniguna waxaan ahay ka idinku khayrka badan ana wa ana khayrukum liahlii baa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka si wanaagsan qofkii dumar ahayd in loola dhaqmo abu hurayrana nebigu wuxuu ka warinaya sala allahu alayh waali wasalam inuu nebigu uhi man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falaa yu'di jaara kii ilaahiyo aakhiro rumeeyey jaarkiisa ayaanu dhibin jaarku xaq weyn buu leeyihi waa kii nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam jibriil kama suulin maa saala jibriilun yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarisu jibriil kama uu suulin inuu jaarka ii dardaarmo yeelaan isla waabu isdhexlayaaba baa nebigu uhi sala allahu alayh waali wasalam markaa ka ilaahiyo aakhiro rumeeyey jaarkiisa yaanu dhibin wastawsuu binnisaa'i khayra qaarkiinba qaarka kale ha u dardaarmo dumarka khayr fa innahuna khuliqna min dilacin wa in acwaja shayin min adilaci aclaah fain dahabta tuqiimhu kasarta wain taragtahu lam yazlac wajh fastawsuu binisaa'i khayra mutafaqu calayh nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi dumarka khayr u sameeya wastawsuu binisaa'i khayran culimmada qaarkood waxay ku fasireen liyuusi bacdukum bacdan khayran wa ixsaana fii nisaa'ikum qaarkiinba qaarka kale ha u dardaarmo khayr iyo ixsaan dumarka in loo sameeyo qaarkiinba qaarka kale ha u dardaarmo oo ha yidhaahdo waar dumarka ixsaana loo sameeyo iyo wanaagka loo sameeyo waxaa la yidhi oo kale tafsiir kale oo uu noqonayaa dardaarankan idin amraayo dumarka inaa wanaag u samaysaan aqbala oo qaato dumarka wanaag u sameeya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay waxaa laga abuuray feedh feedhahana waxaa ugu qalloocanta ugu sarraysa feedha nebiga aadana sarraysa bidix baa laga abuur haddii aad tagto si aad u toosiso aad doonto gabadhaasi inay mudh noqoto oo wax qalloocaana yeelanan oo dabeecaddeedu wanaagsanaato waxa weeyaan waad jebinaysaa haddaad ka tagtana inay qalloocantay kama zuulayso fastawsuu binisaa'i khayra waar dumarka wasiyadaan idin amrayo khayrna u samaysaan aqbala ama qaarkiinba qaarka kale ha u dardaarmo dumarka wanaag in loo sameeyo bukhaariyo muslim baa xadiidka soo saaray lafdigana bukhaari baa leh imaamu muslim waxaa u sugnaaday inuu yidhi wain istamtacta biha istamtacta biha wa biha ciwaj fain dahabta tuqiimuhaa kasartaha wa kasruhaa dalaaquhaa haddii aad ku raaxaysato waxaad ku raaxaysanaysaa iyadoo qalloocii ku sugan yahay haddaad doonto inaad toosisana waad jebinaysaa jebintiina waa furitaan dee waa in la kala tago marka xadiidkanna wuxuu ina tusinayaa wasiyada nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo dardaarmay binnisaa'i khayran baa uu ina tusinaya oo uu yidhi dumarka wasiyadaan idiin dardaarmaya iyo dardaarankaan idin siinaya qaata oo dhaqan wanaagsan kula dhaqma ayuu xadiisku ina tusinayaa wakadalika fii xajati alwadaac xajkii nebigu xajiyey calayhi salaatu wasalaam ee markaa uu sii noolaaba culimmadu siay sheegaan dhowr iyo siddeetan maalmood kadib sii noolaa khudbaddiisii fii xajati alwadaac wuxuuhi fattaquu llaha fi nnisaa ilaahay kaga baqa dumarka dumarka ragow ilaahay kaga baqa oo xaqooda iska ilaaliya dhaqankooda dhaqankaa la dhaqmaysaan wanaajiya fainakum akhadtumuuhuna biamaanati illaah waayo waxaa ku qaadateen ammaanada ilaahay wastaxlaltum furuujahuna bikalimati illaah waxaad ku bannaysateen ilahay kelimadiisa marka dumarka ilaahay kaga baqa ragow dumarka ilaahay kaga baqa buu nebigu uri alayh isalaatu wasalaam waayo ilaahay ammaanadiisii baad ku qaadateen oo idinkula joogaan waxaadna ku bannaysateen kelimaddii ilaahay xaqa saddexaad ee qofka dumarka ninkeeda ku leedahay waxa weeyaan an yucallimahaa umuura diiniha inuu arrimaha diinteeda baro arrimaha diinteeda inuu baro iyadoo jaahilada waa inaynan iska agjoogin isagona wax iska baranin waa inuu wax baro waa mas-uuliyadda ka saaran bay ka mid tahi xaqa lagu leeyahay waa inuu arrinta arrimaha diinteeda baro waliba say u kala muhiimsan yihiin waa inuu ku booriyo daacada arrinkaasina wuxuu noqonayaa wiqaayo naartii uu ka ilaalinayo gabadhiisa ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku uhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun khilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilahay wuxuu uhi subxaanahu watacaala kuwa rumeeyey ou ka ilaaliya nafihiinna iyo ehelkiina naar ka ilaaliya naartaa waxaa lagu shidayaa waa dad iyo dhagxan malaa'igad adag baa ku kor sugan oo ilaahayna aan caasiyaynin waxaa la amrayna samaynaya waxa uu yihi sheekh ale abu cabdullahi alqurdubi raximah llah amatani wahiya alamru biwiqaayati اlinsaani nafsahu wa ahlahu nnaar arrinkani waxa weeyaan amris la amraayo qofku naftiisa inuu ka ilaaliyo ehelkiisaba naarta caliy bn abi aalib waxa uu ka soo warinaya ujeedaa cali bn abi dalxa oo ibn cabaas ka warinaya inuu yidhi quu anfusakum waamruu ahliikum bاdikri wاdducaa xataa yaqiihum allahu bikum nafihiinna ka ilaaliya naarta ehelkiinnana waxaa amartaan dikri ilaahay xuskiisa iyo baryada ilaahay ilaahay ay baryayaan naartana ka magangelayaan ilaa ilaahay ka ilaalinayo sababtiinna naarta kaga ilaalinayo culamada qaar ka mid oo kale wuxuu ka soo raray quu anfusakum biafcaalikum wa quu ahliikum biwasiyatikum nafihiinna ka ilaaliyo ficilkaad la imanaysaan iyo cibaadada ilaahay caabudaysaan naarta iskaga ilaaliya ehelkiinnana waxaa kaga ilaaliysaan inaad u dardaarantaan inay naarta iska ilaaliyaan oo ilaahay ka baqaan taasina waxay keensanaysaa in la baro waxay ilahay kaga baqanayeen markaa ninka waxaa saaran inuu naftiisa hagaajiyo daacada ku hagaajiyo horta marka hore nafti baa la horeysay quu anfusakum waa inuu horta naftiisa daacada ku hagaajiyo oo naftiisa wanaajiyo cibaadadii la yimaado ilaa haddii aanu isagii la imanaynin cid kalena waxba ka qaadan mayse hadaanu isagii la imanayn cibaadadii oo aanu ilaahayba caabudaynin oo salaadii tukanaynin oo ilaahayba ku xidhnayn markaa sidee buu u amrayaa oo ehelkiisina naarta uga ilaalinaya naftiisiibaaba halaag halaag ku dhow eh markaa ninka waxaa saaran naftiisa inuu daacada ku hagaajiyo marka hore oo daaco la yimaado ehelkiisa uu raaciga ka yahay ee mas-uulka ka yahayna uu daacada alla ku ilaaliyo diintoodana baro oo gabadhu ugu horrayso saxiixaynka waxaa ku sugan nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ilaa laga gaadho warajulu raacin calaa ahli beyti wa mas-uulun canhu nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam mid kastoo idinka mida waxbaa loo diray waa raaci weeye waana la weydiinaya raciyadiisii markaasuu nebigu sheegay imaamku waa raaci madaxweynuhu waa raaci weeye waa la weydiinaya dadku mas-uulka ka ahaa ee nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ninku waa raaci weeye waa mid raaci ah ahlu beytkiisu mas-uul ka yahay waana la weydiinaya ma bartay diintoodii daacadii alle ma ku boorisay waa ka nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum wahum abnaau cashrin wafariquu baynahum fi lmadaajic ow kamaa qaal sala allahu alayh waalih wasalam amra carruurtiinu markay toban gaadhaan salaada amra waxay culimmadu yidhahdeen waxaa laga laga garanayaa ka hor in salaada lasii baraayo si ay u tukadaan oo waalidku waa inuu ilmihiisa markuu yar yahay ee wax kala garto ama waa uu yar yahay ha iskala tukadee uu salaadii baro sunnayaashuu guriga ku tukanayay aabbuhu inamadii hooyadu hablihii sidaasoo kale marka waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudaan oo kaga baqaan waa in la baro marka ninku wuxuu mas-uul ka yahay dee reerkiisa iyo carruurtiisa iyo gabadhiisa waana la weydiinaya xadiid kale nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam raxima allaahu rajulan qaama min alleyl fasallaa wa ayqada imra'atahu fasallat alxadiid ilaahay ha u naxariisto nin habeenkii istaagay waa salaatuleyl buu u kacay niskii dambe gabadhiisiina waa baraarujiyey xadiidka ku jirtay hadday diiddana biyuu ku shuba wakadalika iyadiina salaatiloyl bay u kacday markaasay ninkeedii kicisay hadduu kici waayona biyay ku shubtay rag badan baa la dagaalamaya soo maha hadday islaantu ay magaranaysaa ama biyo ku shubto ari khatara soo maha markaa nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha u naxariisto nin habeenkii kacay oo tukaday salaatuleyl dabeedna gabadhiisiina kiciyey oo khayrkaa ay kala qayb qaadatay nebiguna calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa waa kicin jiray khaasatan waata axaadiistu dee aynu garanayno inuu markaa ramadaantii oo kale wa ayqada ahlah salaatuleylka waa u kicin jiray xaqa afraad ee gabadhu ninkeeda ay ku leedahay waxa weeyaan an yacdila baynaha wa bayna daratiha in kaanat lahaa dara waa inuu u cadaalad sameeyo iyada iyo dangaladeedii gabadhii kale lala qabay iyo iyada waa inuu cadaalad u sameeyo haddii gabadh kale lala qabo wey hadduu ninku leeyahay laba dumar ayaa wax ka badan waa inuu cadaalad sameeyo markaa xuquuqda waajibadahe ninka saaran waxa weeyaan inuu cadaalad u sameeyo dumarkii oo iyadiyo dangeladeedu uu cadaalad sameeyo ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala fankixuu maa daaba lakum min annisaa mathnaa wahulaatha warubaac fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida ow maa malakat aymaanukum dalika adnaa anlaa tacuulu ilahay wuxuu uhi guursada wixii idiin wanaagsanaada dumarka xaggooda laba guursada saddex afar haddaa ka baqataan inay cadaalad samayn weydaan mid iskaga gaabsada ama wixii gacmihiinu mulkiyeen oo addoommo ah arrinkaasaa u dhowaanshiya badan inaynan jawr la imanin marka haddii ninku awoodi waayo cadaalad inuu cadli la yimaado ama uu ka boqo inaanu cadaalad samaynin mid ha iskaga gaabsado fain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida cadligaana culimmadu waxay yidhaahdeen cadligaasi ma shamlinaayo qalbiga waayo kaasi waa hayru mustadaac walan tastadiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i ma kari karaysaan inaa u samaysaan cadaalad dumarka dhexdooda walow aaba dadaasheenbe ee ha iilanina iilasho dhammaanteed dabeedna aa ka tagtaan mid ka mid a iyadoo ninna aan waxa weeye nin la-aanna aan ahayn nina waxa weeye ma garaysaa mid dee madax bannaanna aan ahayn mid nin qabana aanay ahayn oo laga mas-uul yahay oo la ilaalinayo oo meel ka soo laalaado oo kale marka culimmadu waxay yidhaahdeen dee waa sina adiladuna inoo tilmaamayso in arki doonne qalbigu hadduu mid ahaan u yaro iisho maylkaa xagga qalbiga qofka loo qaban maayo mar hadduu isagu xagga daahir ahaan dadaalo waa inuu isagu dadaalo xagga mabiidka iyo xagga nafaqada iyo waxyaabihii kale umuurta musadaacada la awoodayo waa inuu markaa ku dadaalo waxau ihi imaamka la yidhaha bu cabdullahi alqurdubi fii tafsiiri hadihi alaaya ahbara tacaala binafyi listidaacati fi lcadli bayna annisa'i wadalika fii mayli اطabci bilmaxabati wاljimaaci wاlxadi min alqalb ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay inaan markaa istidaacadaas aanay la awoodeynin dumarka dhexdooda macnaha mid ka mida inuu qalbigu u jejeedsanayo xagga maxabada iyo jimaaca iyo waxyaabaha la midka ah oo basharkuna arrinkaa waa ku dabeecaysan yahay waa lagu abuuray inuu dhinac u yara qalbigu yaro jeclaado cid sidaa daraaddeed nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxa uu lahaa markuu dumarkiisa cadaalad u sameeyo habeendhaxa iyo iyo magaranaysa cadaaladdii u sameeyo allahuma ina hadihi qasmii fi ma amliku falaa talumnii fi ma tamliku walaa amliku ilaahu taasi waa qaybtaydii aan kari karaye awoodayey ee hay qabanoo ha igu canaanan waxaanan awoodi karaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ha iilanina iilasho dhammaanteed falaa tamiiluu kula almayl ha u qastiina isaa'o iyo mid inaa xumaysaan ee taswiye iyo sinaanshiyo iyo cadaalad la kaalaya intaa awoodi karaysaan nebiguna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam man kaanat lahu imra'ataani famaala ilaa axadihimaa jaa'a yowma alqiyaamati washiquhu maa'il ka laba dumara leh ee mid isaga iisha aakhiro wuxuu imanayaa isagoo dhinac u janjeedha baa nebigu yihi sala allahu calayh waali wasalam waxaa lagu abaalmariyey camalkuu samayn jiray aljazaau min jinsi alcamal markuu mid isaga iishay baa aakhiro la keenay isagoo dhinac u janjeedha waxaa ka mid a xuquuqda qofka dumarkii ninkeeda ay ku leedahay waa xaqa shanaade inuu gabadhiisa la fadhiisto oo u sheekeeyo iyadana warkeeda dhegaysto oona hadalka ku caburinu ee iyana uu dhegaysto wixii macquulahe wanaagsan ila waa qof bini aadana wada nooshihiin marka waa inaad warkeeda iyana dhegaysato dee wax kala tashato waxyaabaha loo bahan ya inaad kala tashato sheekadeeda dhegaysato nebiga calayhi salaatu wasalaam ee dumarkiisa waa dhegaysan jiray markay u sheekaynayaan caaisha umu lmu'miniin radia allahu tacaala canha nebiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay uga warrantay dumar xadiidkii umuzarcin ee bukhaari iyo muslim iyo kutubta kale s waxa weeye ba ku yaalay ee dheeraa koob iyo tobankii dumar ahaa ee markaa isballansaday ee fadhiistay ee ku ballamay akhbaarta raggooda inaanay waxba ka qarinin waxay ti koob iyo toban dumar ah ayaa ballamay dabeedna way fadhiisteen waxay yidhaahdeen gabadhayna ninkaaga waxaad ku taqaana maanta waxba ha ka qarini gabadh warayba ninkaaga ka warbixi koob iyo tobankii dumar ahaa mid waliba ninkeedii bay sheegtay oo markaa qaar way ammaaneen qaarna waxa weeye masaawi iyo xumaan bay ka sheegeen oo koob iyo toban dumar ah koob iyo tobankaa dumarka xadiiska ee magacyadooda laguma sheegin gabadhan unbaa kunyadeeda lagu sheegay oo ugu dambaysa weliba umuzarci koob iyo tobankaa dumarkaa nebiga calayhi salaatu wasalaam bay uga warramaysay xadiiskan culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan waa xadiid marfuuca oo nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka maqashay caaisha in badanoo culimada ka midina waxay yidhahdeen ma waa mawquufo caaisha radia allahu tacaala canha baa nebiga sala allahu calayh wasalam u sheegayso uga warramaysa in badanoo culimada ka midina saasay yidhahdeen marka xadiidkaas dheer nebigu waa dhegaysanaya calayhi salaatu wasalaam gabadhan umusarcina ugu dambaysaa baa ninkeeda way ammaantay waxay tihi ninkaygu nin wanaagsan buu ahaa waa nin waxa weeyaan dhinac walba iga asturay buu ahaa oo maalqabeen ah oo deeqsi ah oo waxa weeyaan wax walba iga daryeelay sidaasaanu barwaaqadaa iskaga jirnay way tii annagoo saa isaga barwaaqaysan ayuunbuu maalintii dambe sobcaalay tegey dabeedna wuxuunbu arkay gabadh qurux badan gabadh kale gabadhuunbuu dabeedna guursaday way ti anigiina waa ifura markuu ifuray ayaa waxay tii waxay guursadeen haddana nin kaloo hodan ah oo wanaagsan oo qiimo badan way ammaantay ninkii kalena ninkaa markay ammaantay weliba abuzarci waxay ammaantay isagay ammaantay inankiisay ammaantay hooyadii bay ammaantay inantiisay ammaantay ninkan dambe waxay tidhi markay hadalkii soo dhammaysay soo ururisay waxay tidhi abuzarci ninkan dambe waxaanuu isiiyey ninka abuzarcin la yidhaahdo weelkiisa ka ugu yar ma gaadhayo waxba kagama dhaca buu kuleeyi ayay tii marka loo eego abuzarcin wuxuu isiiyey kani waxba kagama dhaco caynkaasay tiri waata yidhaahda waata soomaaliduna de aynu idhahno waa waa sheekhuna waa kii maxaadarada sheegaya habeen ka dhoweyto dee gabadhu ninka horun bay ku tallaalanta oo hadal haysaa som sooma odhanin nin baa dee way way sheegaanoo inay dhabtayo in kale mooyaane nin baa waxa weeye gabadha de walaalkii ka dhintay dumaalay bay yidhahdeen dabadeedna markaasun bay ninkii horun bay hadal haysaa ay tidhahdaa caynkanu ahaa caynkanu ahaa dabeedna wuxuu yidhi walaalkaayoo dhintayna wax loo faano maaha gabadhaasi waxay ku warramaysay sheegaysana wax loo adkaysta maaha marka gabadhu ninkii hore ay ku tallaalan tahay markaa gabadhi musarci waxay tidhi abusarcin waxa weeye wuxuu itaray nin kani waxba kama gaadho waxba kagama dhaco marka calaa kulli xaal maxalu shaahid waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam warkeeda waa dhegaysanayay caaisha iyadoo warkaa dheer u sheegaysa manuu ku daalin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waa inuu dhegaysto oo markaa dee u dabeecsanaado adadayg baa innaga inta badan dee inagu jiro waynu garanaynaayo waxaa laga yaabaa gabadhii hadalkii in lagu caburiyo la yidhaha maxaad sheegaysaa amaba hadalkeedii aan la dhegeysan marka wixii macquula wanagsan waa laga dhegeysanayay xaqa lixaad waxa weeyaan qofka dumarka ahi ninkeeda ay ku leedahay waa inuu u ogolaado hadday doonto inay baxdo oo xaaje iyo dee dan u baxday iyo muraad waa xuquuqda waajibka ah ee ninka laga doonaya gabadhiisu ay ku leeday wey waa inuu u ogolaado markaa oo aanu khuruujkaa u diidin iyo bixitaankaa haddaanay fidno u banbaxaynin iyo dhibaato aanay ka imanaynin ama lagu fidno ama iyadoo aanay la dhibaataynaynin sida inay jamaaco xaadirto inay qaraabo soo siyaarato iyo waxyaabaha noocaasa waa inaanu u diidin nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam laa tamnacuu nisaa'akum almasaajida wa buyuutuhunna khayrun lahun ha u diidina dumarkiinna masaajidda ha u diidina laakiin guryahooda u khayr badan salaadooda wasalaatuhunna fii buyuutihinna khayrun lahun salaadooda guryahooda ay ku tukadaan baa u khayr badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa hadalku macnuhu noqonaya macnaha xadiiska ama tafsiirka xadiiska wuxuu noqonayaa salaada ay guryahooda ku tukadaan baa u khayr badan waayo gabadha mar kasta oo asturka ay ku dhowdahay oo ragga indhahooda ka fog tahay bay khayr kale u dhowaanshiya badan tahay nebigu waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru sufuufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufuufi nisaai awaluha wa sharuha wa khayru sufuufi nisaai aakhiruha wa sharuha awaluha w kama qaala sal allahu alay wasalam safafka ragga waxaa ugu khayr badan kuwa ugu horeeya waxaana ugu ajar yar aqaluhaa hawaaban kuwa dambe safafka dumarka waxaa ugu khayr badan kuwa dambe oo cagsiga ee ragga ka fog waxaana ugu khayr yar ugu ajar yar kuwa hore ragga soo xiga xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidka ayaa dumarkuna ku tukan jireen oo jamaca way soo xaadiri jireen waana iman jireen marka waa inaanu u diidin ninku gabadhiisa waa inaanu u diidin inay markaa jamaacada iyo qaraabaday soo siyaaranaysa iyo inay salaadda masjidka kusoo tukato hadday masaajidku ku leeyahay meel dumarku ku tukadaan iyo arrimaha noocaasa waa inaanu u diidin waa xaqay ku leedahay wey marka xaqaa waa inaanu u diidin xaqa toddobaad waxa weeyaan waa inaanu ka dheeraanin oo ka hijroonin gabadhii hadduu kaba haajiro wax inuu hajri ka sameeyo oo ka dheeraado keensanaya uuba yimaado oo waxoogaa la ysku yaro adkaado oo gabadhii ninkiiba amarkiisa ay qaadan weydo waa inaanu guriga mooyaane meel kale kaga hijrooninee guriga uun waa inuu markaa gudihiisa kaga hijroodo mooyaane maslaxo sharcigi inay jirto ay keensanaysaa khaarijulbeyt inuu kaga hijroodo guriga meel ka baxsan inuu kaga hijroodo o uga baxo maslaxo keensanaysaa oo sharciyo ahi hadday jirto meel guriga ka baxsan wuu uga bixi karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aswaajtiisii dumarkiisii ummahaatu lmu'miniin wuxuu ka hijrooday bil guryahooda meelaan ahayn baanu uga hijroodo oo markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markay dumarkiisii ay xilli isugu yimaadeen xilliga xilliyada ka mida iyagoo doonayay inuu u kordhiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa dee masaariifta iyo waxa uu siiyo nebiguna adduunya meel uma olin sala allahu calayh waalih wasalam wixii soo galana muslimiinta ayuu u qeybin jiray ama masaalixda guud buu ku bixin jiray markaa nebigu xoola meel uguma xaraysnayn oo mu ahayn dee ma garanaysaa mid dee adduunya meel u taallo markaa nebigu calayhi salatu wasalaam waxoogaa buu ka cadhoodayoo dabadeedna wuxuu bil buu ka hijrooday guryahooda meelaan ahayna uu kaga hijrooday xadiidka kalena wuu inoo tilmaamaya nebigu sala allahu calayh wasalam la weydiiyey xakiim ibnu mucaawiya can abiihi radia allahu tacaala canhu qaala qultu yaa rasuula allah maa xaqu zawji axadina calayhi waxaan ku idhi buy rasuulkii ilaahayow muxuu yahay xaqa midkaayo gabadhiisu ay ku leedahay muxuu yahay nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam tudcimuhaa idaa akalta waxbaad siinaysaa markaad wax cunto gabadhii markaad wax quudatee wax cunto iyana wax sii wa tagsuuhaa idagtasay markaad wax xidhatee huwatona waxuwi walaa tadrib ilwajha walaa tuqabix wejigana ha ka garaacin wejigaaga allah ha xumeeyana ha ku odhan qabax allaahu wajhak ha ku odhan ilaahay wejigaaga ha xumeey ama wejigaa gubay inagu soomaalida wejigaa gubay ba odayaashu aad ka maalaysa iga odhanay wejigaa gubay macnaha waxa weyaan dee naarta galun marka ha ku odhan alla ha ku xumeeyo ha ku odhan maxalu shaahidku walaa tahjuru ila fi lbeyt haugan ha kana hijroonin guriga mooyaane meel kale ha uga dheeraan maslaxo kale haddaanay keensanaynin guriga looga baxo oo lagu aanay maslaxo sharciya oo keensanaysaanay jir waana xadiid isaguna saxiixa weeyaan marka waa in qofka dumarka ah dee sharcigu wuxuu inoo tilmaamay aayadka qur-aanka ilahay inoogu tilmaamay in markaa gabadhii la waadina la waadinay faciduuhun waa la wacdinayaa haddii la isqabto waxoogaa la isku adkaado la isfahmi waayo wacdi baa horeeya waa in la wacdiyo oo aakhiro la xasuusiyo oo waxa weeye ilaahay ka baqan lagu yidhaahdo haddii wacdigaa waxba ay ku qaadan weydo waa laga hijroonaya markaasaa waxa weeye la yidhi markaa garaaca wadribuuhun darban hayra mubarix xaqa sideedaad ee gabadhu ninkeeda ay ku leedahay waxa weeyaan an yatasayana rajulu lizawjatihi kama tatasayanu lah inuu ninku gabadhiisa isu qurxiyo siduu isaguba jecel yahay inay isugu qurxiso waa inuu isaguna isu qurxiyo cabdillaahi bnu cabbaas radia allaahu tacaala canhuma waxa uu yidhi inii uxibu an atasayana lilmar'ati kamaa uxibu an tatasayana lii anigu waxaan jecelahay inaan isu qurxiyo gabadhayda sida aan u jecelahay inay isu kay qurxiso sida aan u jecelahay inay isu kay qurxiso ayaan anna u jecelahay inaan gabadhayda isu qurxiyo kaa waa inuu ninku gabadhiis dee mandar wanaagsan isna iyo isu qurxiyo oo ku qaabilo ila isba wuxuu jecel yahay inay markaa isqurxiso oo iswanaajiso waana markaa dee arrimaha mashruuca weeyaan ee loo baahan yahay ee ulfada iyo isu imaatinka iyo isudhawaashiyu ka imanayo marka waa inuu gabadhiisa ninku isu qurxiyo sida uu u jecel yahay iyoba inay isugu qurxiso dabeedna wuxuu deliishaday walahunna milu اladii calayhina bilmacruuf dumarka waxaa u sugnaaday kii iyagaba lagu lahaa oo wanaag iyo macruufa inay iyana la yimaadaan oo raggii dumarkii ula yimaadaan macnaha raggii waxaa ugu sugnaaday dumarka kii dumarka lagu lahaayoo kale walirijaali calayhina daraja ay lahuna min jinsi asuxbati waalcishrati bilmacruuf calaa aswaajihin waxaa u sugnaaday markaa dumarkii suxbadii iyo dhaqan wanaaggii ninka gabadhu ay kula dhaqmaysay mid lamid ahoo kale ayaa markaa ninkiina laga doonaya inuu gabadhiisii kula dhaqmo oo isu qurxiyo isu wanaajiyo waana arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dee inoo sheegay qur-aanka inoogu sheegay ayaddana wuu ka deliishanaya saxaabigu radia allahu tacaala canh marka oo ninku waa inuu isu qurxiyo gabadhiisa oo waxa weeyaan sida uu jeceliyayaba inay isugu qurxiso waa inuu isu qurxiyo xaqa sagaalaad ee xuquuqda ka mida xuquuqda gabadhu ay ninkeeda ku leedahay waa nafaqo iyo kiswo iyo dee maskan sakan waa inuu ninku gabadhii dee nafaqeeyo masaariifo ila isagaa ka mas-uulihi ninku gabadhanba markuu caqdiga loogu xidhay ee uu mehersaday dee isagaa xilkeedii la wareegay aabbaheed iyo hooyadeed isagaa kaga xaq leh oo xaqiisu ka weyn yahay isagay markaa u xidhan tahay waa inuu markaa dee nafaqo siiyo oo wax wiiyo dhar siiyo oo meel dejiyo wixii markaa si macruufa arrinkaa u magaranaysaa u sameeyo waana xuquuqda waajibada a wey ee zawjka laga doonayo waxaanay noqonaysaa nafaqadu dee ninku zawjadiisa iyo awlaaddiisa cuntadii iyo maryihii iyo wixii kaleba isaga ayaa laga doonayay waajib baanay ku tahay ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisu inoogu sheegay sunnada ayaa laynoogu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam ijmaaca ayaa u daliila iyo macquulkuba waxaana yidhahdeen culimmadu nafaqadu way waajibaysaa markaa uu mehersadaba ee nikaaxa uu ku mulkiyo ayaabay markaa waajibaysaa waxaanu ihi ilaahay subxaanaه wa tacaala liyunfiq duu sacati min sacatih waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu اllah laa yukalifu اllahu nafsa ila ma aataaha sayajcalu اllahu bacda cusri yusra ha nafaqeeyo ha siiyo kii loo ballaadhiyey ballaadhkiisaa ilaahay arsaaqda u waasiciyey waxa ka siiya gabadhii oo ha u ballaadhiyo kii lagu yareeyeyna wixii ilaahay siiyey subxaana wa tacaala waxa ka siiya nafna laguma kalifaayo karaankeeda mooyaane wax kale culayska iyo dhibaatada dabadeedana ilaahay wuxuu yeelayaa fuday marka waxay noqonaysaa liyunfiq azawju calaa zawjatihi wa calaa waladihi asaqiir ha siiyo zawjku sawjadiisa gabadhiisa iyo ilmihiisa saqiirka aba wixii uu awoodayo hadduu mid loo ballaadhiyo yahay oo wax badan hayaa wax badan ha siiyo isagaan israafdeena la imanaynin wax ku filan oo wanaagsan ha siiyo oo munaasiba hadduu yahay faqiirna wixii uu awoodaya ha siiyo ee uu kari karaayo ha siiyo aayad kale ilahay wuxu uhi subxaanaه wa tacaala wacalى اlmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhun bilmacruuf waxaa saaran kii loo dhalay ee ilmaha dhalay dumarkii dee ilmaha u jaqsiinayey ama gabadhii inuu siiyo arsaaqdeedii iyo mariinkeedii si macruufa oo curfigaa markaa dee loo eegaya iyo wuxuu heli karayo waxa uu leeyahay ibnu kaiir raximah اllah ay waalidi wacalaa waalidi طifli nafaqaة اlwaalidaati wa kiswatuhuna bilmacruuf macnuu wuxuu noqonayaa kii ilmaha loo dhalay waxaa korkiisa saaran inuu waalidaadkii ilmaha jaqsiinaayey ee u dhalay inuu siiyo markaa nafaqadooda iyo maryahooda si macruuf oo caadada lagu garanayo iyo waxa weeye wixii iyagoo kale la siiyo la siiyo min gayri israafin walaa ikhtaarin bixasabi qudratihi fii yasaarihi wa tawasudihi wa ikhtaarihi marka loo eego awooddiisa fudaydkiisa macnaha uu helayo wax wanaagsan helayo iyo inuu yahay mid dhexdhexaada ama inuu yahay mid wax yar haya macnaha wixii karaankiisa iyo awooddiisa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa uga daliila arrinkan xadiidka jaabir bni cabdillaahi alansaari radia allahu tacaala canhu ee fii sifati xaji xajati nebiy sala allahu alayh wasalam ka warramaya xajkii nebiga sala allahu alayh waalih wasalam waxaana uu ka mid ahaa xadiiska istawsuu binnisaai oo inagii soo aragnay fainahuna cawaanu cindakum akhadtumuuhuna biamaanat اllah waاstaxlaltum furuujahuna bikalimati اllah walahuna calaykum risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf nebigu wuxuu yihi salى اllahu alayh waalih wasalam dumarka khayr u sameey waayo agtiinay yihiin qaar ma garanaysaa cawaan ah oo sidii qaar qafaalan oo kale idinkay idiin xidhan yihiin agtiinnay markaa ku xidhan yihiinoo dee adiguunbay gabadhii ku joogtaa cid kale ma sugayso waa sidaa addoon oo kale unbay kuu tahay o aday ku xidhan tahay waxaad ku qaadateen ammaanada ilaahay baad ku qaadateen waxaad ku bannaysateen kelimadda ilaahay waxaa korkiinna saaran inaad markaa quudisaan oo masaariif siisaan oo mariin siisaan culammaduna way ku ijmaaceen arrinkaa itafaqa ahlulcilm calaa wujuubi nafaqati الzawjati calaa zawjiha culammaduna way ku ijmaaceen inay waajib ku tahay ninka inuu gabadhiisa masaariifta iyo nafaqada siiyo walow qaniyadba ha noqoto iyadu iyadu reerka masaariifteedu ma saarna walow iyadu taajirado xoololaba ha noqotee ninkaa haddana masaariifta laga doonaya isagaa arrinkan leh waa xaqii lagu lahaa isaga wey iyada laga dooni maayo caqliguna wayna tusiyey mar'adu waa maxbuusa cala الzawj yamnacuha min aلtasaruf واlاktisaab waxa uu diidayaa markaa tasarufka iyo inay wax soo kasabtoo soo shaqaysato isagay markaa u joogtahay oo xaqiisa u joogtahay oo ilaa ay ma garanaysaa dee u xidhan tahay markaa waa inuu nafaqeeyo wey kis waa laga doonayaa horena waa u sheegnay oo waa inuu gabadhii markaa dee hu siiyo oo markaa mariyo iyo waxay ma garanaysaa uu siiyo oo uu asturo oo dumarkana waa in la baro dee xijaabka sharcigaa inay xidhaan maro un maahee maro qofka dumarkaa dee cawradeeda asturaysa waa in la amro la yidhaahdo xidhaa maysu oo tabarujkana waxa weeye arrinka noocaas anaan loo ogolaanin oo markaa xijaabkii sharciga ahaa iyo maryo markaa dee jidhkeeda qarinayo asturayo wanaagsan dee loo iibiyo oo ninkay saaranta maskan iyo degitaan iyo gurigii ninka ayuu saaran yahay waa waajib sawjada u waajibay calaa zawjiha ugu waajibay culimmaduna arrinkaa way ku ijmaaceen waxaanay ka deliishadeen culimmada qaarkood ay dee tilmaameen marka qofkii dumarka ahayda mudallaqada ahayda la furee rajciga dalaaqeedu ahaa ee aan dalqadihii ka dhammaanin waxa la sukna ayay leedahay ninkeedu inuu waxa weeye gurigii inaan laga saarin ay joogto oo ku cadad tirsato waxay yidhahdeen tii markaa sulbu nikaax ku sugnayd baa ka awlaysan in markaa la dejiyo guri iyo meel ay waxa weeye gasho ilaahay baana u waajibiyey oo ninkaa laga doonaya inuu maskan dejiyo ay aamin ku noqonayso nafteeda iyo maalkeeda iyo waxa weeye ay ku daryeelmayso xaqa ugu dambeeya aynu tilmaamaynaa waxa weeyaan xuquuq badan baa jirto dee inta waa ka badan tahay xuquuqdu oo qofka dumarkii ninkeeda ay ku leedahay ma iska soo gaabaynayna waxa majlis kama dheeraynayne xaqa tobnaad ee ninka lagu leeyahay gabadhiisu ay ku leedahay waxa weeye inaanu sirteeda faafinin waa inaanu sirteeda faafinin sida iyaduba ay dee aanay ugu bannaanayn ninkeeda inay sirtiisa faafiso waxyaabaha labada qof waa laba qofoo dee maxay isu yihiin waa mari waa maradii oo kale ilahi wuxu uhi subxaanahu wa tacaala huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun waxaa u tihiin lebis dumarkii iyaguna saasay idin yihiin marka hadday gabadhu hadduu ninku gabadhiisii ka warramo ama gabadhu ninkeedu ka warranto waa maradaadu kaa warrantay weeyaan waa maradaadi baa kaa warrantay marka waa inaanu gabadha sirteeda faafinin oo ka warramin oo dadka u sheegin arrin aad iyo aad u xun weeye inuu ka warramo ninku gabadhiisi waxyaabaha dhex maraya iyo iyo gabadhiisa iyo arrimaha noocaasa waa inaanu ka warramin waa dhaqan xumo waana xaaraan wax bannaan maaha waa inuu iska ilaaliyo waa inaanu dadka daalacsiinin iyada lafteedana waa xaq lagu leeyahay ee ninkoo qura maaha iyana waa laga doonaya wey waa mid iyadana laga doonayo isagana laga doonayo in mid waliba ka kale u xilqariyo u xilqariyo waayo dadka iyagaa isugu xiga cidima kale xigto iyagaa isugu xaq weyn gabadhani waynagii sheegnayoo dee ninkani markuu mas-uuliyaddeeda la wareegay ee uu guursaday isagaa ugu xaq weyn xaqa ilaahay marka laga yimaado xaqa ku xigaa waa kiisa weeye waa kii nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiis macnihiisu yahay laa yanbaqii liaxadin an yasuuda liaxad qofna uma bannaano qof inuu u sujuudo cadi ibnu xaatim saxaabigii la odhan jiray oo qolyaha kiristaanka arkay wadaadadooda iyagoo u sujuudaya baa nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu yimi u sujuuday markaasaa nebigu arrinkii ku inkaray markaasuu rasuulku ilaahayow kuwa kiristaanka ahi boobabkooda iyo wadaadadooday u sujuudaan markaa adigaa uga mudan markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi uma bannaano qofna inuu qof u sujuudo haddaan amri lahaa qof inuu qof u sujuudo gabadha ayaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuuddo xaqa uu ku leeyahay inuu wen yahay daraaddeed laakiin marka horeba sharcigeenna kuma bannaana in bina in qof qof u sujuudo uma bannaano marka xaqa xaq weyn buu markaa xaqa ninku waa wen yahay dee gabadhiisa uu ku leeyahay iyana dee xaq bay ku leedahay marka waa inuu u xilqariyo waa inaanu sirteeda faafin abu saciid alqudri radia allahu tacaala canhu waxa uu yihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ina shara اnnaasi cinda allahi yowma alqiyaama alrajulu yufdii ila imra'atihi wa tufdii ilayh uma yanshurha manaa sirt waxa weeye waxaa dadka ugu shar badan bu uhi nebigu sal اllahu alيه wasalam dadka waxaa ugu shar badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaame nin gabadhiisii gaadhay oo macnaha dee mucaamala dhex martay oo ay isu tageen oo ay isgaadheen dabadeedna sirteedii ka warramaya waa ka warramaya marka kaasi wuxuu yahay oo xadiidkayna tusinayaa xadiidku ina tusinayaa inuu yahay sharu nnaasi cinda allahi yowma alqiyaama kuwa dadka ugu sharka badan ilaahay agtiisa maalinta qiyaame marka waa inuu gabadhiisa ninkuu xil qariyo waxyaabihii dee markaa arrinku ila maraaxil buu soo marayaa reerkii islaamka ahaa ilaahay agtiisa waa wen yahay isitaankiisu dumitaankiisuna waa arrin dee nebigu waynoo sheegay sala allahu alayh wasalam shaydaanku inuu ku farxo laakiin nebigu xadiiskayna ugu sheegay macnihiisu lahaa macna ahaan xadiisku wuxuu tilmaamayey ibliiska weyni carshi buu ku leeyahay badaha bariga dabadeedna junuuddiisa iyo ciidamadiisuu kala diraa dabeedna markay soo noqdaan buu darajaadka u qaybiyaa dabadeedna ka ugu mansilada sarreeya agtiisa waxa weeye ka reer kala diray ee kala kaxeeyey kaasuu mucaanaqeeya isku dhedhejiyaa marka wax kasta oo dhibaato keenaya ama in lagu kala fogaado keenaya ama labadii qof inay isnacaan keenaya waa laga ilaalinayaa dhibaata markay duruufi keensato arrinku inuu dabadda u soo baxo waxaa la yidhi nin xaakima oo gabadha xaggeeda ka socda iyo mid ninka agga ka xagga ninka ka socda labadaas ha dhex galaan taa dad badan ha dhex galaan lama odhan arrimahaasoo dhan waxayna tusinayaan reerka islaamkaa sida islaamku ilaaliyey xuquuqdaas aynu sheegnay toban xaq baynu sheegnay wax ka tilmaannay iyo qaar fara badan oo kaleo aynaan sheeginba way jiraan waxaana marka aad iyo aad u muhiima inaynu jaanibka xagga ragga haddaynu nahay dumarku dee ragga xagga abuur ahaanna waa ka hooseeyaan ragga ayaa mas-uula iyagaa maamulaya qawaamada iyagaa leh in dumarkii loo tudho loo naxariisto in xuquuqdooda la siiyo inaan la dulmiyin in ninku hadduu helaayo gabadhiisa oo uu hayo markiiba meherka uu iska siiyo meherkeeda wa isaga qadimo iska siiyo maxaaba daynta isula sugaysa adigoo qabriga ku jira islaanta odhanaysaa odayga waxaan ku lahaa toban hala waxa weeye aan ku lahaa markaasu ama waxaasaan ku laha meherkii baan ku laha haddaad hayso iska sii bixi waa gashi un iyadaana xaqu leh markaa baaraka allah fiikum minahaas ayaan tilmaami lahaa ilaahay subxaanahu watacaala wixii aan ku qadacanayna naga dhaafo wixii aan asibnayn alle subxaanahu watacaala inugu naxariisto allahuma اغfir lana dunuubana wakafir cana sayi'atina wtwafana maca alabraar وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته